maalmahan hadda aan soo dhaafnay oo ay ka dhacday degmada ku badan erboorka degmada ay ka degiyeen diyaaradaha degmada id ay sababahaasina ay keentay in lay sheegay maamulada ka jira degmada luuq oo ugu sarreeya guddoomiyaha degmada in la bedeliyo oo maamullo cusub loo saburo degmada sida ayada awgeed bay saliidi joogi ay kaceen oo ciidamadii iyo wixii ay la diyaargaroobeen oo macalin laga xirnaan laftiisa maxkamadii wax la saaray oo la doortay isbedelo badan oo qaalad hadda aan la soo koobi karin baa ka jira degmada taasi micnaheeduna waxay tahay maadaama maamulka degmada la doonay in la bedelo maamulkii degmada horu isu jooga ayaa wada fowdada saas miyo hadalkaa ku dhacaya aa hadalka waa sidaas waa sidaas eeraboorka degmada luuq sooma maamulaan ciidamada etoobiyaanka ee kusugan gobolka degmada guud ahaanteeda horta wax ku saxeeyo amniga ciidamada etoobiya
miyaysan soo faragelin xaaladan ka taagan luuq
maya hadda weli waxaa darkaas weyn oo la sheegay ay soo farageliyeen male
waataa marka maxay ugu gudlayiin maamulka degmada luuq faralkan amaan darrada ay ka taagan
xilliga aan joogna maanta waxaa la kulmay etoobiyaanka odayaasha samadoonada ugaasada oo dhan oo degmada ka kooban qabiilada kale waa la kulmay waxay u sheegeen in ay bedeleen maamulkii hore oo hadda xilliga la jooga ay awood un ku haystaan moogi ayana u joogin iyaga waa garta
xilliga asaga kabacdina hadda waxaa isbedel oo ka dhacay oo ciidamadii ama kusaandarradii yeelay elaboorkan waxyaabihi badnaa oo ku sugnaa elaboorka waxba lagama qaban ilaa xilliga aan joogno waxaad sheegtay in maxaabiis laga siday xabsiga degmada luuq arrintaasi maxay ku saabsantahay ragga asaga ah rag waxaan xilan dembiyaal dhexdhexaad bay ahaayeen oo dembiyaalku kale ma ahayn haase aatee ee adiga un maalmo hadda shalay daraad ah baa raggii amada la saaray oo la wareysay samaa jeclaa ninkii maa isku soo fursadaan iyo lacag laba boqol oo doollar waa garta
marka raggii asaga ahaa adiga toban nin ku dhawaad bay ahaayeen wixii waa lasiisa iyo lacagina waa laga aruursay marka mashaqadan ka taagan ee ammaan darrada degmada luuq yaa loo nisbayn kara mas-uuliyadeeda
horta degmada luuq iyo degmada doolow maamulahooda waa isku xiran yihiin sida warbixinada ay lagu soo gargaariyaan ama laisla dhexmariyo waa garta
bedelka inay isla qabaanna waa u malaynaya
waata marka arrintan waxay udhaceysaa maamulka degmada luuq ay gacanta ku hayay oo xilka laga xayuubiyey islamarkaana la doonay maamul cusub in lokan taasoo lasma oran karo inay qayb sabab sababaha dhammaantood waxay u tukanayaan dhanka asaga way u dhacayaan maamulka cusub ee luuq loo magacaabo goormee la filaya in la keeno halkaas
sida un warkana usheegtay gobolka gobol xagisan baa laga tegiyaa
diyaaradaha shirtaanka waxaa loogu sabaynayaa malas oran karaa guddoomiyaha gobolka oo la sheegay inuu kusoo wajahan yahay degmada luuq
haa warka dhammaantiisa waad rartaata gobolka oo kasoo degi rabo degmada luuq garonkeeda oo wato maamulkii uu degmada usoo magacaabiyey baa laga istaagiyaa
ugu dambeyn tashidahan ka taagan magaalada luuq sidee u dabareelaan dadka ku dhaqan deegaanka
dadku waxau ka baxayaa colaadihii hore oo dagaalada sakeeyay oo dhici jiray in ay qarka u saaran tahay degmada luuq